iyadoo tahriibku uu weli yahay caqabad weyn oo saameyn ku leh dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada jubbaland wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid cabdiraxmaan caamir ayaa ka hadlay qorshayaasha cusub ee lagu xakameynayo tahriibka isagoona xusay in dowladda ay xoogga saarayso sidii dhallinyarada loogu abuuri lahaa fursad shaqo tababaro xirfadeed iyo taageero ciyaareed si loo yareeyo halista ay ugu dhici karaan safarada khatarta badan ee sharci darada ah wasiirka ayaa tilmaamay in qorshayaashan uu yahay mid ka mid ah dadaalada ballaaran ee lagu doonayo in lagu badbaadiyo mustaqbalka jiilka cusub laguna dhiirigeliyo inay ku dhisaan noloshooda gudaha dalka bed baan leenahay beer baan leenahay bad baan leenahay baraan leenahay wax naga maqan maaha nimco ilaahay waana siiye nimcadii ilaahayna siiya inaan ku kufrina maaha nin walba ha isku tashto kii ganacsan lahaa iyo kii beer falan lahaa iyo kii xoolo dhaqan lahaa iyo kan kalluumaysan lahaa nin walbo tahriib waa la arkay maalin walbo ninaan arkaynin ma jiro nin walaalkiisa oo la dilay waxaa igu naxdin badnayd guddoomiyaha degmada dhooley wiilkiisii oo la burburinayo anigaan dhooley anigaan joogo arrintaas waan ka hadalnay wacyibadi wacyigelin badanaa laga sameeyey statekan arrintaas way kusoo badatay waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa saraakiisha booliiska dadaal badan ka sameeyey wasaaraddana way derdergelinaysaa sidii dhallinyaradan loogu sameyn lahaa xirfado waxaan kaloon ku dadaalaynaa arrimaha tahriibkan inaan inta inta joogto inaan kala shaqayno hay-adihii amniga cidda wada waa la ogyahay yaanan la qarinin insha allahu tacaala ballanteena sidaas qof walba mas-uuliyadaa saaran mas-uuliyadda maanta haddaad qariso beri walaalkaaga ula baxaya maalin walba ma gefe mahayn karno wix in laga gudbaa la rabaa insha allah waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisii tahriib iyo warkiisa inuu dhammaado